subaxnimadii sabtida ee toddobaadkan ayaa suuqyada magaalada hargeysa waxaa ku waabariistay ciidamo boolis ah oo labalaba u socda kuwaasoo sita maqas ay ugu talagaleen inay timaha kaga xiiraan dhallinyarada ay jidadka kula kulmaan inkastoo aanay jirin ogeysiis iyo wacyigelin howlgallada noocana la xidhiidha oo bulshada lala wadaagay islamarkaana ay maalmahaas ciidamada boolisku bilaabeen howlgallo ay ku xidhxidhayaan dhallinyaro ay sheegeen inay ku kaceen falil amniga wax u dhimaya haddana ciidamada booliska ayaa da'yar badan oo ay kula kulmeen suuqyada si qorsho la-aan uga xiiray timaha tallaabooyinkan ayaan ku koobnayn xiirista timaha oo keliya hase haatee sida ay muujiyeen muuqaallo iyo sawirro tiro badan oo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiidho ciidamada booliska ayaa hadigaad iyo dhirbaaxo kula kacaya dhallinyarada qaarkood taas oo keentay in dadweynuhu ay ka bixiyaan aragtiyo aada uga horjeeda falalkan waxaana intooda badani tilmaameen inay jiraan baylah iyo baahiyo intan ka ballaadhan oo ay qabaan dhallinyaradu sida uu qaba agaasimaha dalladda guud ee dhallinyarada somalilan cumar cismaan miigane de qof kastaa runtii waa la yaab bay ku noqotay soonyo iyo dhallinyaradana runtii dee guddoomiyaha si fiican uga hadlay waxaana dee jira oo maanta dhallinyaradu runtii dee dul dul hoganaya baahiyo iyo duruufo kale oo runtii u baahan in wax lagala qabto duruufahaas iyo baahiyahaad sheegso tusaalahaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a runtii arrimaha shaqo abuurka runtii ka mid a helista goobo runtii sportiga iyo runtii dhallinyaradu dee ay ku madadaaloodaan baa runtii ka mid a hirgelinta runtii madxafiyo iyo dhul madxafiyo laga dhiso oo dadku qoraalka iyo akhriskaba ay ku kobciyaan baa runtii ka mid a iyadoo intaasoo dee kale oo baahiyo iyo duruufo ay yaalaan in runtii arintan oo hab kale xitaa haddiiba la doonayo in lagu dhaqmo ama la fuliyo hab iyo nidaam kale loo mari kari lahaa oo wacyigelin ka mid ahayd oo iskuullada laga wacyigelin kari lahaa meelaha jaamacadaha runtii laga wacyigelin lahaa dee in hab ma garanaysaye aan qurux badnayn oo awood a runtii laysku isticmaalo waa laga qurux badnaa falalkan ayaa sidoo kale dadka u oloolaya xuquuqda aadamaha iyo sharci yaqaanadu ay ku tilmaameen mid aan sal ku lahayn sharciga sida uu ku doodayay guuleed axmed dafaac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka somalilan ee fadhigeedu yahay hargeysa arrinkaasi sharciga ma waafaqsanayn waayo dastuurka wuxuu ku salaysan yahay kala sooca awooda oo awoodda in qof la xukumo oo xukun lagu fuliya wax gaaru leh maxkamadda awoodda ah in wax la xaaraantinimo layado qaabkaasi waa wax sharci daraana waxle baarlamaanka marka boolisku labadiiba wuu isku darsanayay markuu markuu fulinayo isagaa go-aanka ka gaadhay qofka timihiisu khaldan yihin isagaana sidii maxkamaddii ku fulinayay marka may waafaqsanayn runtii dastuurka aada iyo aad bay u badantay dhibaatooyin fara badan oo timaha caruurta dee nagala weyn baa ka jira ama ha tusaale xaafadaha amniga oo kale oo mobaylada dadka ka qaadany dhibaatooyin badan ay ku hayaan ama ha ahaato maaragtay quusta ee ku keentay shaqala-aanta iyo cilmiga oo yar iyo gobay ku cayaaraan haysan qayb badan tahriibka iyo dunuubta gelidooda xidhiir baa ka dhexeeya caruurta haddaan la mashquulin siba markay da-da aadka u yar shan labaatanka ka yaryihiin waxay ku mashquulaan falal kale marka booliisku khayraadku yari haystaa uu iska yaryahay tiradoodu ma badna meel ay ku mashquulaan meeshani maahay meelo kaloo muhiima oo ciidda ka badan ayaa runtii taalla walow falalka ay ku kaceen ciidamada boolisku ay dhalinyarta kaga xiirayaan timuhu ay socdeen muddo laba maalmood ah islamarkaana ay saameeyeen dhalinyaro badan haddana ciidamada booliska ayaa sheegay in arrintaasi habqalada u dhacday sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidamadaasi faysal xiis howlgalkaas ay ciidanka booliska ku jireen waxaa kasoo ifbaxay in xubno ka xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay niman dhalinyaro ah timaha ka xireen arrintaasi may ahayn kama mid ahayn ujeedada howlgalkayga waanu saxaynaa haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa hase yeeshee micnaheedu maaha micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo igmaday sida waha loo gudanayn waa la gudanayaa tuugta waa la qaqabanayaa diinta iyo dhaqanka suban ee somalilan leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeenna iyo sharcigeenu dhigayo mid laga hadhaya maaha waxaan xalkan aad waxaan xalkan aada iyo aada uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada somalilan ee milgaha leh ee sharafta leh ee had iyo jeer ciidanka booliiska la shaqeeya arrinkaas xitaanka hawlga ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faraya ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqma haddaba si loo awdo baahiyaha iyo galdaloolooyinka bannaan ee da-yarta ee ka durugsan tima la xiiro maxay tahay in la sameeyo waa kan mar kale agaasimaha daleeda dhalinyarada somalilan ee soonyo ugu horeyn waxaa horta mudan marka la doonayo in tallaabo la qaado in tallaabada laga fiirsado la falanqeeyo la rogrogo intaan tallaabadaasi runtii iyo go-aankaas aan lagu kicin mar haddiiba ay ciidamada boolisku sheegeen in arrintani qalad u dhacday si aanay mar kale usoo noqon falal noocan ah ma jiraan tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado waa kan mar kale guuleed axmed dafaac horta taa waa ku farxsana markii horreysay booliiska wax laga cawda yihahdaan ralli ka ahaada aad baan ugu mahad celinayna midhaas tan waxaa keenaya tii in badan lagu celcelinaya lahay booliiska dib habeynha lagu sameeyay tusaale wanaagsan u tahay maadaama maanta xeer la ansixiyey wax dowlad cusbana timi labadaasi waxay dowladda u sahlayeen in dib u habeyn sal iyo baara ku samaysa booliiska si dhibaatooyinka noocaas aan u iman mudnaantooda loo hagaajiyo habka ay bulshada ula dhaqmeen habka bulshada ula dhaqmisana wax loo taro iyagana ashkhaasta booliiska ka tirsan loo kordhiyo marka dowladdu intay fadhiisato dib habeyn ha lagu sameeyo xeerka ha la waafajiyo oo dabadeedna ha la hagaajiyo taasi waxay doonanaysa booliisku kow shaqadiisa qabsado laba inay iyaga iyo shacabku isjeclaadaan aanay kala sheekin inaanay gelinin waxaan shaqadooda ahay inay baranayaan waxay shaqadooda tahay iyo inaanay xuquuqaadka asaasiga ay dadku iska leeyihiin ma aha oo keliya timaha dadka hadday tahay qaabkay dadka u xidhaan hadday tahay dhasaligiyada iyo wixii la mid a inay ku eekaadaan markaan waxaan qabaa booliisku howl weyn ugu hayaa dib u habeyn haddaan lagu samayna waynaga qaldamaya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa